galweyne maahana waa tuulo toban kilomitr u jirta meesha wuxuu ka dhaceen laba iyo toban koodoo dhaawaca laga keenay laba kood inay ku dhimataan lay sheegay saddex saac masaajiday qolaa takbiiru laheeda iyadoo daaqad u xiran yihiin in qaraxu ka dhacdhaca lay sheegay waa garta marka qaraxa masjidka gudihiisuu ka dhacay miya qaraxu masjidka gudihiisa u ka dhacay saddex saacay inay ahayd marka yaa ku sugnaa masjidka masjidka nimankii takfiirka ahaayo oo deganaa ku jirtaaleyi baarisaan hadda ku wadnaa xarintaas say u dhacday marka qaraxama waxaa loo malaynayaa in gudaha masjidka uu markii horeba ku jiray inuu gudaha masjidka ku jiraa laba badinayaa in lagu samaynaayo waa l hadda iyadoo la samaynaayo qarxay waa lagu tirinayaa siyaabo badan oo kala duwana hadalka loo dhigayaa laakiin haddii ilaahay moogudi waa absirhu loo beriya aan kala cadaynaynaa waxaas leeyihiin marka dadka wax ku noqdo idil masjidka gudihiisa miyay ku wada jireen masjidka gudihiisay ku kala jireen iridii daaqaduuna waa wuxuu raayinaa leyi marka hadda kulligood waxbaa soo gaara mise qaar badbaaday baa jiro oo lasoo qabtay lama soo qaban qaar lasoo qabtay ma jiro laakiin dad badan waa inuu hadda inta bis ahayn iyo inay badbaadeen lama yaqaan inta hadda dhaawacatay inta dhimatay bis inay ahayn inay hadda ka badnaayeen lama yaqaan laba iyo toban nin dhaawacan waa la keenay laba ninna waa waa ku dhimatay meeshii midna markii lasoo sii dhaawo ow dhintay midna goobtuu ku dhintay kuwii la keenaa hataa in la daaweyo diido yidhi dadka cisbitaalka joogaa waa gaale faraagudha laga duwaa ma kuwa dhaawaco cisbitaalka joogaa sidaa dhahaya kuwii dhaawaco cisbitaalka la keenaa waxaan dhahaya yaa faraha la saarinaha gaalaasiin ala daaweyna marka maamulku markii hore ma ka warqabay nimankaas iyo meesha ay joogaan markaas u beledka waa joogaan masaajidkaas inay si gaara ugu dukadaan waa lagoo sheegaayay anigu weli ma tigin hadda ka hor meelaha masaajid ku yaala magaalada dhexdiisa waagii horo ciidamada ethoobiyaanka iyo maamulka dooxa shabelle meesha yimideen waa tiidow looga dila awel wuxuu marka waa dad ilaahay xaalkooda ogyahay oo kuwii xataa waadaas dhaawacmay sidaan oo kale yidheen ayaa lala daaweyn oo faraha laba saari haya hadda ma la daaweynaya miya marka hadda maxaa laga yeela marka wallaahi dad ahalahoo meesha qayid ahaluhayo meesha keenay iyo dhakaatiirtii isbitaalka joogtay walaxaa ku dhigbuutaa la yidhi haddaa la hadlay ninkii isbitaalka ka ahay agaasimaha oo uu yidhi gaalaatiina faraha laga duweynin dhahowaya baaritaanka ilaa hadda yaa wada baaritaanka xageese wax marayaan baaritaanka ciidamada dawladdaa wada ilaa caawa ilaa beri waa wadaynaa berina war kooban aan idiga siinay war sugan aan idiga siinayna say waxyihiin hadii alla